Barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta waa kuwo muhiim u ah qof walba oo raba inuu aqoontiisa aasaasiga ah ku kabo xirfad sidoo kalena u abuurto fursado shaqo. Marka Soomaaliya la joogo, xirfadaha gacanta ee inta badan ay bartaan dhalinyarada iyo haweenku waxay u qaybsamaan laba nooc kuwaas oo kala ah xirfado si gaar ah dumarka loo baro sida cilaan-saarka, dib u naqshadaynta ama karinta dharka dumarka iyo xirfadaha kale ee la xiriira qurxinta dumarka. Dhanka kale, waxaa jira xirfado badan oo ay si isku mid ah u baran karaan ragga iyo dumarka balse marka Soomaaliya la joogo aysan dumarku aad ugu dhiiran barashadooda waxaana ka mid ah xirfadahaasi faryaamada, xirista korontada iyo xirfado kale. Xamdi Goljono oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada Kismaayo waxa ay ku dhiiratay inay barato xirfadda faryaamada taas oo ah mid inta badan dumarku aysan baran iyadoona sheegtay in xirfadani ilaa yaraanteedii ay jeclayd hadafkeeduna uu yahay in gabdhaha kale ay ku dhiirigeliso barashada xirfadaha noocan oo kale ah.
Waa dhawahay abaayo waxaa barto waxaa waaye farsamada gacanta waxaa sameynaa waxyaalahan alwaaxda waxaa ka sameynaa wax farshaxan ama sariir ha noqoto ama miis ha noqoto ama kuraas ha noqoto waxyaalo badan oo saasoo kale ah aa ka sameynaa waxaa igu dhaliyey horta fasti aniga waxaa iska jeclaa waxyaalaha gacanta laga qabto marka saas markay ahayd marka halkan imaaday wax bannaan oo meesha yaallay waxay ahaayeen farsamadan oo gacanta ah iyo harqaanka marka aniga waxaa doortay tan waayo waxaa jeclaa inta badan ba inaan wax sawiro waxaas aan sawira inaan sameeyo inaan sameeyo yacni wax aan aan waxay ii ahayd waxyaalo markaan yaraa aan jeclaa bay ahaydno markaan yaraa waa sawiri jiray haddana inaan sameeyo yacni waaba waaba jeclaa dookay waaye horta rag iyo dumarba meesha aa wax ku baranaysa muhiimadda waxay tahay ada wax ma baranaysaa hadday rag joogaan meesha yacni waraabo ma joogo dad la joogo waa la baran kartaa wiilashana maasha allah wiilal oo hadda dhib iyo wax aan kala kulma maaha wiilal isaboodgareeya waaye aad iyo aadna inta badan ani waxaa wax ula soo qaatay wiilal waaye intaan wax baranaayay inta badan wiilalna wax la soo baranaayay marka gabdho badanna wax la barto waxaa maka jeclaa wiilal badanna wax la barto waayo caawin badanaa ka helaysaaba waxyaalaha aan hagaajino sariirtaa ka mid ah miisaskaa ka mid ah kuraasta iskuulladaa ka mid ah fadhiyadaa ka mid ah way badan yihiin aadi ma laga sheekan karo laakiin waxyaalahaas hadda ugu sii muhiim muhiimsan armaajada way badan yihiin koobadiinada sariirta oo kaleeto waa sameynaa waxay iga caawin kartaa horta fasti inaan mustaqbalkayga aniga aan aan ganacsi qayb ka mid ah qaybtan weliba dhanka faryaamada ah inaan samaysto way iga caawin kartaa waxay kaloo iga caawin kartaa inaan sabood gareeyo gabdhaha oo aan baro because gabdhaha ma inta badan ma bartaan farsamadan ma bartaan waana fursad bannaan